Mahadsanid Cabdi Samed markaana dhagaystayaal wararkii ugu dambeeyay ee caalamka diyaarad kuwa qumaatiga u kaca oo uu leeyahay maamulka Yahuudda ayaa ku soo dhacday mandiqada Al-Suwaydaa ee dalka Suuriya warbaahinta ciidanka Yahuudda ayaa maanta tebisay in diyaarad kuwa qumaatiga u kaca uu leeyahay kayaankooda ay ku soo dhacday mandiqada Al-Suwaydaa markii ugu horreysay xilli ay halkaasi ka waday howlgal basaasnimo ah dhacdadan ayaa ku soo aadayso xilli maamulka Yahuudda uu xadgudubyo ka geysanayo dalka Suuriya dhanka kalena uu duqeymo xooggan la dhacayo goobaha kala duwan ee dalkan ka mid ah iyadoo ay xukuumadda Yahuudda ku goodinayso inay sii dardargelin doonto weeraradeedan kuna andacoonayso inay ugu heelinayso kooxda duruusta ah ee dega qayba ka mid ah dalka Suuriya ciidamada Yahuudda ayaa xilli sii horreysay iclaamiyey in canaasir ka tirsan Yuhuudda ay ku sugan yihiin goobo ka mid ah koonfurta Suuriya ayna diyaar u yihiin inay kooxda duruusta ah ka difaacaan cid walba u soo dhaqaaqda dhanka deegaanadooda oo ka mid ah dalka Suuriya dhanka kale duqeymo xooggan ayay diyaaradaha maamulka Yahuudda ka fuliyeen deegaanada Israac ee dhacda baadiyaha Darcaa iyo mandiqad dhacda gobolka Xamaah iyo gobolka Allaadikhiya oo ka wada tirsan dalka Suuriya duqeymo culus oo maamulka Yahuudda maanta ka fuliyey gudaha Gaza ayaa waxaa ku shahiiday tobaneeyo qof oo barakacyaal ah ila wareedyo ku sugan gudaha xindaabka ayaa ku waramaya in sagaal iyo labaatan qof oo reer Gaza ah ay maanta oo keliya ku geeriyoodeen duqeymo maamulka Yahuudda ka fuliyey xeryaha barakacyaasha ee ku yaala magaalada Khan Yunis ee koonfurta Jidda dadyowga maanta ku shahiiday duqeymahan ay diyaaradaha Yahuudda ka fuliyeen Khan Yunis ayaa waxaa ka mid ah ku dhubaad lix caruur ah oo aad u da'yaraa islamarkaana ku sugnaa teendhooyinka ay ku soo barakaceen ee gabaadka u ahaa xaafadda ashujaaciya ee dhacda bariga magaalada khaza sida uu ku warramayo wariyaha aljaziira ugu soo warrama xaafaddaasi ku dhowaad sagaal qof oo muslimiinta reer khaza ah ayaa ku shahiiday duqeymo ay diyaaradaha maamulka yahuudda ka fuliyeen xaafadda ashujaaciya tan iyo bishii maarso ee dhowaan ina dhaaftay tirada dadka shuhadada ah ee reer khaza islamarkaana ku baxay duqeymaha laayaanka ah ee maamulka yahuudda ayaa sii cagacageynaya laba kun saddex boqol sagaashan iyo lix qof tiradana waa tan la diiwaangeliyey oo keliya waxaana jira boqolaal dad oo ilaa iyo hadda aan nolol iyo geeri toona lagu haynin madaxweynaha maraykanka ayaa xilka ka casilay taliyihiisii amniga qowmiga ah ee dadka ameerikaanka wargeyska wararka ee Washington Post ayaa gelinkii dambe ee maanta xaqiijisay in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu xilkii la taliyaha amniga qoomiga ah uu ka ceeriyey mas-uulkii hayay jagadan ninka lagu magacaabo Mike Walters Washington Post oo qodobkan warbixin dheer ka qortay ayaa sheegtay in sababta Trump uu xilka uga qaaday Walters ay tahay inay isku fahmi waayeen arrimaha la xiriira amniga sida malafka Iiraan ugu dambeyntiina ruushka iyo Ukraine oo isweedaarsaday boqolaal duqeymo ah oo loo adeegsaday in ka badan saddex boqol oo diyaaradood oo aan duuliyaha lahayn dowladda Ukraine iyo ruushka ayaa isdhaafsaday boqolaal duqeymo ah kuwaasoo ay fuliyeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droneska weeraradan ayaa sababay khasaare nafeed iyo mid hantiyeed intaba wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xiganaysa ilo rasmi ah oo ka tirsan maamulka Ukraine ayaa sheegtay in Ruushka uu dalkaasi ku weeraray laba gantaal iyo boqol siddeetan iyo saddex diyaaradood oo aan duuliyaha lahayn kuwaasi oo qaar ka mid ah ay burburiyeen dhismayaal la degan yahay dhankeeda wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa ku dhawaaqday in nidaamkeeda difaaca cirka uu qabtay in ka badan boqol iyo toddobaatan diyaaradood oo drones ah kuwaasi oo duulaan ku ahaa gobolada dalkaas waxay sidoo kale ciidamada ruushka ka hortageen tobani afar doomood oo kuwa dagaalka ah oo laga leeyahay dalka Ukraine howlgalladan ay labada dhinac isweedaarsadeen ayaa ku soo beegmaya iyadoo maamulka Mareykanka uu heshiis cusub uu la galay dalka Ukraine sida ay shaacisay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka iyadoo ku dhawaaqday inay ogeysiisay aqalka Koongareeska inay ansixiyaan heshiisku kacaya 310 milyan oo dollar kaasi oo ay ku jiraan bixinta shixnado hub ah iyo dayactirka diyaaradaha dagaalka ee F-16